إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa loogu yeeray midooda yurub ayaa ku baaqay in dhufaysyada laga saaro ciidamada madaxtooyada magaalada muqdisho kaabiga ku haya ee colka la ah madaxweynaha kursi kumentedka ah askari bulshada dhibaato ku hayay kana tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa ay duqayn iyo dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada etoobiya ee degmada waajid ee gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay mar kale waxa ay duqeeyeen saldhigga ciidamada jabuuti ee degmada jaalalaaqsi ee gobolka hiiraan kamiinka dhacay dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo kenyaati ah mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay xalqada lixaad ee dardaarno ku socda dhallinyarada allah ku galladaystay in ay jihaadka soo haleelaan munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey tartanka guud ee madaarista qur-aan kariimka ah ee wilaayaadka islaamiga ah intaa waa qodobadii warku waaweyne dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya wararkaas waxaa isku soo dubariday oo halkan ka soo jeedinaya maxamed daahir calasow
saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa qaaday howlgallo kala duwan oo sabay khasaarooyin soo gaaray shisheeyaha ilajiriyaashooda wararka inaga soo gaaraya muqdisho ayaa sheegaya in howlgal qorshaysan uu ka dhacay degmada dharkeenley ee gobolka banaadir howlgalka ayaa lagu dilay mid ka mid ah ciidamada sirdoonka dowladda federaalka dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey cabdifataax oo ahaa askariga la dilay inuu aad dadka ugu dhibi jiray gudaha degmada dharkeenley horeyna muddo laba jeer ah ayay ciidamada mujaahidiintu ku dhaawaceen howlgal ay ka fuliyeen isla gudaha muqdisho dhanka kale wararka naga soo gaaraya gobolka bakool ayaa sheegaya in ciidamada shabaabulmujaahidiin xalay madaafiic iyo dagaal toos ah ay ku qaadeen saldhigga ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta weerar qorshaysan ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada soomaalida iyo kuwa xabashida etoobiya ay kaga sugan yihiin degmada xudur ee gobolka bakool lamana soo sheegin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ciidamo kale oo ka tirsan shabaabulmujaahidiin ayaa xalay duqeeyey saldhigga ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin degmada jallaqsi oo ka tirsan gobolka hiiraan dhulka nafriina wararka inaga soo gaaraya ayaa sheegaya in kamiin uu ka dhacay inta u dhexaysa kaambooni iyo buur gaabo ee dhulka kenya xooga ku haysato waxaana kamiinkaasi khasaare lagu gaarsiiyey askarta kenya inta la xaqiijiyey gaari cabdibila ah ayaa ku basbelay kamiinka waxaana halkaas ku dhintay afar askari oo ka tirsan ciidamada kenya docda kale magaalada marko shalay waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday guri ay ku jireen ciidamada dowladda waxaana qaraxaasi uu sababay khasaaro soo gaaray askarta duleedka oo dheeglana qarax shalay ka dhacay waxaa lala eegtay ciidamada dowladda oo lugeynayay iyagoo halkaa ka dhaxlay khasaaro si kastaba xaalku haatay ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa sii laba jibaaray halganka ka dhanka ah shisheeyaha iyo soomaalida u shaqaysa kuwaas oo si xowli ah kaga dhacaya meelaha ay shisheeyuhu ku sugan yihiin xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo gabagaba ku dhow mujaahidiintana looga bartay inay sii laba jibaaraan halgankooda ka dhanka ah soo duulayaasha
mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay xalqada lixaad ee dardaarno ku socda dhallinyarada allah uu ku galladaystay in ay jihaadka soo haleelaan sakriya cumar ayaa warkan inoo faahfaahinaya يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً waa taxanaha qaybta lixaad dardaarana uu jeedinayo sheekh mahduur samic abuucabdiraxmaan kuwaas oo ku socdo dhallinyarta allah uu soo waafajiyey inay soo haleelaan jihaadka ka socdo bariga afrika ee lagula jiro shisheeyaha iyo kaaliyaashiisa soomaalida ah islamarkaana ay baahinayso mu'asasada al-kataa'ib sheekha ayaa dardaarankan lixaad kaga hadlay taacada umarada iyadoona uu talooyin muhiim ah u soo jeediyey mujaahidka
ee aan u jeedinaya walaalka mujaahidka wuxuu yahay akhil mujaahid ku dadaal oo hogaansanka amarka umaradaada marka ay wanaag ku faraan kana dhigo hogaansankooda midaad allah ugu dhowaanaysid hana u arag oo hogaansanka awaamirtooda culays dusha kaa saaran iyo caqabad kuga horgudban waxaadna ogaataa inay kula mid yihiin aysan waxba ku dheerayn marka laga reebo ibtilaaga haysta iyo ammaanada ay xambaarsan yihiin dhammaantood waxay jeclaan lahaayeen in laga dhaafo mas-uuliyadda iyo culayskeeda lagana ilaasho sharteeda naxsabuhum wallahu xasiibuhum kamaa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam satakuunu nadaamatan yowma alqiyaama fa nicma almurdica wa bi'sat alfaatima rawaahu lbukhaariy wa muslim siduu nebigu yiri sala allahu calayh wasalam imaaradu waxay maalinta qiyaamo ahaan doontaa mid laga qoomameeyo lagana shallaayo waxaa nicmo lahaatay midda wax nuujisa oo adduunyo ah waxaana baas lahaatay midda waxgoysa oo aakhiro ah waxaad ogaataa jihaadku inuu ku taagan yahay midnimada iyo jamaacada jamaacadana ay ku taagan tahay imaarada imaaradana waxaa gundhigu ah ismaqal iyo is-ateecid hana ka dhaga adeygin daacada amiirkaaga haba ahaada midkaa da-yar ama kaa cilmi yar ama kaa itaal yar tajrubo ahaanna kaa hooseeya muuqaal ahaanna kaa basaasan hadduu xaqa ku toosnaadana garab ku sii hadduu hareer marana u nasteexeeyo waani kana digtoonow inaad qaadid waddada kuwii yidhi annaa yakuunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal ha ahaadu hamigaaga raaligelinta allah iyuusan noqon raacidda rabitaanka hawadaada sidoo kale sheekh mahad ayaa soo gudbiyey aayadaha iyo axaadiista ka sugnaatay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ka hadlaya daacada umarada iyo sida ay shareecada islaamka ahmiyadda u siisay allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu allaha wa atiicuu arasuula wa uli lamri minkum fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi waalrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir ذلك خير وأحسن تأويلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني متفق عليه أبو هريرة وحالق ورني رضي الله عنه إنه يري النبي صلى الله عليه وسلم حيري قفك يطيع وحو أطيع الله qofkay caasiyana wuxuu caasiyey allah subxaanahu wa tacaala qofka amiirkiisa ateecaa aniga ayuu i ateecay qofka amiirkiisa caasiyana aniga ayuu i caasiyey wa sala allahu wasalama calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin mu'asasada al-kataa'ib ayaa weli wado baahinta dardaaranadan ku socdo dhalinyarta allah uu u suurageliyey inay soo haleelaan jihaadka iyadoona dardaaranada lagu soo gudbiyey mawaadiic kala duwan munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey tartanka guud ee madaarista qur-aan kariimka ah ee wilaayadka islaamiga ah ku yaala maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gebagabeynayay tartanka guud ee madaarista wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay ka dhacday deegaanka kunye barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo waxgarad iyo marti sharaf kale ayaa kasoo qayb galay munaasabadda kuwaasoo xafladda ka jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn sheekh jaamac cabdisalaam oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalanaysa in laga tago kitaabka qur-aanka kariimka ah laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun war waxaan idiin soo dejina haddaad wax garanaysaan kitaab sharaftiinna iyo cizgiinnu ay ku sugan tahay iyo dadnimadiinna afalaa tacqiluunna wax garanayn cumar ibnu khadaabna waa ki dhahaya kunnaa qowman adillaah fa acazana allahu bi hada diin dad dhullaysan oo dadka ummadaha kuwa ugu xaqiran oo ugu hooseeyaan ahay diintan baa ilaahay nagu cizeeyo nagu karaamay famahmaa nabtaqi alcizata min gayrih adallana adallana allah mar kasta oo aan ciziga iyo wanaagga meel kale ka raadina ilaahay waana dullaynayaa soomaalidu waxay tidhahdaa lax waliba meeshay isdhigto baa lagu qalaa kitaabkaas meesha aan kaga talagalna meeshaan dhigna baynu dhaalna maalintaan kor qaadana ilaahay waynu kor qaadayaa maalintaan dhulka dhignana dhulkaan ku dhacayna allah la yarfacu bi hada diin aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kuwa kor u qaado ilaahay kor u qaado ku cizooba allah naga dhigo suldaan aadan cusmaan oo ah suldaanka beesha tunne oo munaasabadda ka hadlay ayaa dadka ugu baaqay inay ku shukriyaan nicmada uu allah siiyey ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ilaahi subxaanahu wa tacaala ummadda muslimiinta wanaag iyo khayr ayuu siiyey gaar ahaan mujaahidiinta nasri iyo khayr ayuu siiyey khayrkaasi waxaana laga rabaa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu shukrino waayo haddeertan xafladahan qur-aanka kariimka amba kuwa lagu weynaynayo tan kow ma aha xaflado fara badan ayay mujaahidiintu soo qabteen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa ilaahay xajaraka siiyo waayo nimcadani waxaana laga rabaa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu shukrino suldaan maxamed mayow abuukar oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey tartanka loo qabtay ardayda madaariista wilaayaadka islaamiga ah mar anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan maanta aan joogno oo bisha ramadaan ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan ugu mahad celinaynaa uma waxaan ugu mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo qabatay munaasabadan ama munaasabado badan oo ka baa micnaha maxay ahayd sidaan iyo ka sii micnaha maxay duwan oo micnaha loo tartamayo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ardada badan oo nala fadhiso oo macnaha maanta gobolka shabeellada hoose oo macnaha maanta ardayda dugsiyada iyo dhammaan meesha ka soo qayb gashay waxaan leenahay ardaydan dadaal iyo markay heerkaa sameeyeen hadda ayay gaareen heerkaa inay u soo baxaan kii walba inuu ka soo baxo gobol uu u tartamo gobolkiisii waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose cabdisamed abuu cabdiraxmaan oo munaasabadda soo xiray ayaa dardaaran guud u jeediyey ummadda muslimka ah qur-aankii dadka maanta way ka haajireen xaqiiqatan way ka tegeen qofka akhrinaya maanta iska yar qof maanta waxaa weeyaan u saaciinaya maanta iska yar ikhwaani ilahay na barakeeya qur-aanka ha loo laabto noolal haddaa rabto ilaahi tacaala kitaabkiisa ayay ku jirtaa ceesho wanaagsan iyo noolal fiican haddaa rabto kitaabka ilahi tacala ku jirtaa haddaa cibaado rabto oo ilahi tacala caawadiisa kitaabka ilahi tacala ka raadi haddii aad sharaf rabto kitaabka ilahi tacala ka raadi maxaa yeele nabi sal l slam wuxuu leeyihi in allah yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu biha aakhariin ilaahi subxana wa tacaala dadkaana kitaabka dadka qaar kor ugu qaadaa qaarna hoos ugu dhigaa ikhwaani allah ina barakeeyo sharaf haddaa rabto kitaabka ilahi tacala ka raadi ha lagaaga helo dadka qur-aanka ilahi tacala xambaarsan agtooda ha lagaa helo dadka akhrinaayo ee baraayo har iyo habeen u taagan agtaas agtiisa ha lagaa helo waxaa la rabaa ummaddana sideeda waxa soo celin karo wanaaggeeda iyo sharafkeeda waa qur-aanka abaalmarino qaali ah oo la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka waxaad caawa insha allah ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxa loogu yeera midowda yurub ayaa waxa ay ku taliyeen in dhufaysada laga saaro ciidamada kaabiga ku haya madaxtooyada magaalada muqdisho ciidamadaas oo col ah madaxweynaha kursiga kumintada iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ergeyga midowda yurub ee soomaaliya nicholas berlange ayaa wuxuu ku baaqay in ciidamada laga saaro dhufaysada ay muqdisho ka samaysteen islamarkaana lagu celiyo goobihii ay kasoo duulaan tageen oo kale ah shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ma cadda haddii warkaa ergeyga midooda yurub loo hoggaansami doono iyo in kale ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa horey ugu baaqay in ciidamadu ay dhufaysada ka baxaan laakiin ciidanka ayaa ku gacan sayray waxayna ka soo horjeesteen in farmaajoha madaxtooyada ku jira iyagu meesha ay ka tagaan mucaaradka iyo dhinacyo kale ayaa hab beeleed ciidankan u maalgelinaya waxaana maalin weliba loo geynayaa xoolo iyo raashin intaba xildhibaano iyo dagaal oogayaal iyo saraakiil ciidanka ka tirsanaa ayaa horboodaya colaadda ka dhanka ah madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo inkastoo mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk wadahadalla ay u socdaan madaxweyne farmaajona uu sheegay in arrimaha doorashada iyo amnigooda uu ra-iisul wasaaraha ku wareejiyey haddana mucaaradku weli waxay tuhunsan yihiin in ra-iisul wasaaruhu uu yahay nin madaxweynuhu wax u soo meerinayo amaba warqadaha u soo qorayo ee aanu xor ahayn warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa